an meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada toddobaadkood ka dhagaysataan idaacadda v o a laanteeda afka soomaaliga toddobaadkana barnaamijka faaqidaada waxaynu ku eegi doonaa dowladda hogaamiye madaxweyne xasan sheekh maxamuud ajandayaasha waaweyn ee hadda saaran miiska waxaa ka mid ah wax ka bedelka iyo dib oegista dastuurka soomaaliya ama dhammaystirka dastuurka kumeel gaarka ee soomaaliya arrintan waxay xilligan hareynaya doodo waaweyn oo ay qabaan siyaasiyiinta qaarkood xildhibaanada labada aqal iyo bulsho kale waxaase dowladdu ay sheegtay in arrintan muhiim ay tahay maadaama muddo dheer wax ka bedelka dib-oegista dastuurka loo soo ballamayay xilligan ay tahay wakhtigu habboonaa barnaamijka waxaa nagala qaybgelaya oo marti ku ah oo inta uu socdo bal arrintan nala jeexjeexi doona la taliyaha madaxweynaha arrimaha dastuurka senator hore xuseen sheekh maxamuud sidoo kale barnaamijka waxaa marti noogu ah oo ka qaybgeli doona xildhibaan yuusuf gamaadiid oo ka tirsan xildhibaanada golaha shacabka iyo broftor liibaan ciise oo ka tirsan aqoon-yahanka soomaaliyeed ee bulshada rayidka arrintan sida dhow ula socotay dhammaantiin aad baad umahadsan tihiin soo dhawaada waa dhownahay waad mahadsan tahay okay aan ku horeeyo la taliyaha madaxweynaha xuseen maxay tahay waxa ugu weyn hadda miiska saaran markay timaado arrinta dastuurka oo si weyn isha loogu hayo muxuu yahay ujeedada madaxtooyada soomaaliya abdiqaadi waa mahadsan tahay sidoo kale xildhibaan yuusuf iyo doctoorkana waa salaaba waan ku faraxsanahay barnaamijka inaan iskala qayb galno ummadda soomaaliyeed dhegeysan sidoo kale dhegeysanaysa sida aad sheegtay dowladnimada soomaaliya ayaa waxa ay soo sameynaysay horumar labaatankii sana ugu dambeeyda ugu dambeeyey ka fiican laga soo qabtay dabcan waxaa socdaa horumaro badan oo aad aragtaan oo muddana soo socday dowladda haddana mataqaana ay dardargelisay oo tan amniga ugu horreyso oo oo natiijadeedii horra ahayd hadda ciidankii xoogga soomaaliyeed iyo hay-adaha amniga soomaaliya ay la wareegayaan ammaankii dalka tartiib tartiib waxaad aragtaan mataqaana inay shaqooyin badan socdaan oo dhanka amniga ah waxaa socda shaqooyin kale oo la xiriira dhanka siyaasadda iyo soomaalida inay mataqaana siyaasiyan ayada ismaamusho oo ay isku kalsoonaato dastuurka marka wuxuu kamid yahay qayb weyn oo kamid ah dowladiska soomaaliya iyo dokumentigii siyaasadda iyo shacabka soomaaliyeedba siyaasiyiinta iyo shacabka soomaaliyeed bay ku heshiin lahaayeen marka sidaas ayuu muhiim u yahay muddo nasiib daro mataqaana laba tobankii sane lasoo dhaafay iskudayo ay socdeen dastuurka inuu baarlamaanka tabo miiska la geeyo sida hadda ajenda looga soo dhigay oo dowladda hadda ay ahmiyadda iyo hortabinta koowaad ay u siisay dabcan fursadaas weli may soo helin hadda oo caqabadihii ugu waaweynaa lasoo xaliyey waa nasiib wanaag in uu baarlamaankii federaalk soomaaliya maanta uu hor imaanayo oo doodiisu ay si fiican u noqotay national agenda aana rajeynayo baarlamaanka in waaji ka guto soo jeedimaha golaha waantashiga qaran waan gartay aad baad umahadsan tahay xuseen sheekh oo kuu soo laabana xildhibaan yuusuf gamaadiid arrintan mowqifka dowladdu waa cadyaha dabcan muddayna soo socotay in wax ka bedelka iyo dhamaystirka dastuurka kumeel gaarka adiga iyo siyaasiyiin kale oo xildhibaanaha oo hay-adaha dowladda ku jiro maxaad ku qoonteen
bismillahi raxmaan raxiim alxamdulilah rabbi alcalamin sallallahu ala sayidina maxamed lataliyaha madaxweynaha doctor xuseen saaxiibkey iyo doctor liibaan iyo cabdiqadir okey waa idin salaam adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha soomaaliyeed meel kastoo ay joogaanba walaal maana dastuurku waa shay aada u muhiim ah inuu dhamaystiro waana waafaqsanahay waxa weeyaan anagu waxaan xoogaa uu dursannahay waxa weeyaan arrimo la isa saarayo oo runtii soo jeedinta qaar ka mid a golaha watashi qaran ay soo jeediyeen iyo systemka ama nidaamka hogaanka hadda jooga maxaa ku ada rabitaankiisa oo aan aaminsannahay dalasha dastuur aysan ku xirnayn ee bedel dastuur uu yahay ujeedkeedu oo qaabdhismaadka dowladnimada iyo qaabka hadda soomaalida ay ku heshiisay dhammaan ee ka yara bedelan qaabkaas iyo sida wax loo wado oo aan dhaliilsan nahay oo sifada sharciga aan ahayn ayaa diidan nahay dastuur in dhamaystirmaana diidanin sida socoto qof kastana ay ogsoon tahay dastuurka soomaaliya in la dhamaystiraahi iyo dhamaystirkiisaba cutub dhan oo cutubka shan iyo tobanaad la yiraahda ayay ku qoran tahay hay-ada ayaa inoogu xil saaran habraacyada la maraya dhammaan halkaasay ku cad yihiin waan gartay kadib waxaan ogsoon nahay soomaaliya markay kadib shirarkii heshiisiin aada u tiro badanaa la galay axdi qarabeed ayaa marka lor la sameeyey oo carabta jabuuti kadib imbakati kenya ahdi qarameedka federaalka haddana la sameeyey shirar dheer kadib isdulka kubalgaarkaa la sameeyey waxa bas looga dhigana waxay ahayd soomaaliya dad qabaayid isu laayay kala yardoobay meel aday kala istaagay oo say isku aaminaan ay adag tahay awoodda federaalka ama awood qaybsiga ku dhisa nidaamka federaalka ayaa lagu heshiiyey si marka waxaa loo diyaariyey dastuurkani dadku bal ay isu fahmaan ilaa marxaladaas laga gudbo xaalad isku is aaminaan iskuna kalsoodaan sistamka dowladnimadu dhammaan hay-adihiisa kala duwan hadday cadaaladda ahaan lahayd iyo hadday fulinta ahaan lahayd iyo hadday ahaan lahayd ay waan gartay khalilaan yuusuf aan aan kugu soo laabto aan aan kugu soo laabto bartor libaan ayse arrinta dastuurka dowlado kala duwan baa dabcan soo maray kumeelgaarkii ugu dambeysay ilaa hadda marka sana waa lagu ballamaya marka xilligan maxaa muhiim ay kula tahay in in diiradda la saaro si dooda madaxtooyada aan u dhegeysano mar kale
bismillah horta waxaan salaamayaa saaxiibaday igula jira dooda xildhibaan yuusuf gabaadiid iyo sidoo kale senator xuseen sheekh maxamuud yaan salaamaya iyo cabdulqaadir iyo dhammaan dadkana dhegeysanaya ilahay waxaan ka baryaynaa inuu horta tawfiiqdana waafajiyo midda labaad waxaan isleeyahay arrintan oo hadda ay taagan tahay dastuurka iyo wax kabedelkiisa dhamaystirkiisa waa mid soo jirtay oo soo socotay laakiin madaxweyne xasan sheekh maxamuud wuxuu go-aansaday wixii hataa qeybtiisii hore fatradii hore ee farmaajo ka horreysay uu suuro gelin bal calal aqal inuu isagana hataa la dhamaystiro marka dhamaystirka dastuurka waxaan u maleeyaa din ahaan wax muran kama taagna oo dadku waa waa la doonayaa qaybo fara ka badanna yani waa hadda guddigii golaha wadatashiga qaran heshiisyaha laga gaaray ha noqoto hanaankii cadaaladda ha noqoto waxyaalaha sidii federaaleynta iyo loo samayn lahaa meelo badan ayaa laga gaaray qodobada badanna way harsan yihiin marka hanaankii loo bedeli lahaa loo dhamaystiri lahaana waa la isla gaaray bes un waxa yani hadalka ka yimi kulankii ugu dambeeyey oo ay yeesheen golaha yani sanadkan bilowgiisii abriil yaa filayaa in ay go-aanka uu ka soo baxay uu ahaa in arrimaha dib loo eegaayona lagu daro nidaamka maxaa la yidhaahdaa dalka oo uu ka bedelma madax madaxtooye heykalka dowladnimada
ha heykalka heykalka inuu yani laga samay iyo habka doorashada oo laba xisbi lagu soo koobay iyo waxyaalaha nooca ah un lagu daro oo la sameeyo marka taas ayaa waxay keentay laleeyahay kuwa waa wax loo jiray bay ahayde maxaa kuwii hore ee waaweynaa ayaa weli qabyo noo ah kuwana waa maxaa midaas xooga loo saaraywan gartay
laga muujiyey marka taaba u baahan in laga laga wada hadlo aan ku laabta xuseen xuseen sheekh dabcan wax ka bedelka dastuurka iyo dib oogisu waa waa arrin dastuuriya oo lagu ballansan yahay laakiin arrinta la xiriirta heykalka dowladnimada ee arrinta madax madaxweyneha madaxweyne ku-xigeenka iyo labada xisbi iyo ujeedooyin gaaraha lagalema is leedahay in in qolo gaar isku cabirayso si sida doodu qaar ay qabaan xildhibaanada maxay tahay macnaha gaaroo ku jiro
waa mahadsan tahay horta mataqaanaa dabcan haddii la isla qiray in dastuurkii soomaaliyeed ee muddada soo socday oo rabitaan siyaasadeed iyo ka go-naan la-aan madaxda federaalku waxaa yirnaa inta badan hadda miiska u saaran yahay baarlamaankii federaalka soomaaliyana ay joogto inay aragtidooda dhiibtaan oo marka dambena cod u qaadaan iyo bulshada soomaaliyeed guud ahaan oo wax horta lagu farxo haddaan guud ahaan la isku diidanayn dastuurka dowladdana muhiimadeeda koowaad taasa muhiimadda labaad dowladda mataqaana issuskii arrimaha wadaxaajoodada u baahnaa oo intooda badan dastuurku sheegay oo labaiyi tobankii sane lasoo dhaafayna loo xayirnaa ay dowlad goboleedyada dood inta lala daray laga soo heshiiyey mid kamid a marka boqol afartan iyo saddexda qodob oo dibweydista lagu samaynayo dhammaan sida uu xildhibaan yuusuf sheegay tilmaamayo codubka shan iyo tobnaad ayaa mid iyo laba kamid a qodobada waxaa ku jira arrinta mataqaanaa nidaamka dowladnimada ama nidaamka fulinta la yidhaahdo ama mataqaanaa nidaamka xisbiyada iyo dowladfulinta ku saabsan shan heshiis oo waaweyn oo dowladnimada dalka ku saabsan ayaa mid kamid a labiiyo toban qodob oo kamid ah hal qodob oo kamid ah waayo horta ayadana mataqaanaa madaxda federaalka iyo kuwa goboleedyada xaqay ulahaayeen inay suru jeediyaan taladooda taladayna waa soo jeediyeen ummadda soomaaliyeed baarlamaankaay ka dhexaysaa haddii aan usoo noqdo marka nidaamka madaxtinimada dalka ama fulinta la yidhaahdo maxay tahay macnaha ku jira oo dowladda u danaynaysa hadda waxa gaarka ku jira ma noo sheeg dowladda u danaynaysaa lixdankii ilaa maanta ayaa mataqaanaa nidaamkaas fulinta noo yaala oo maanta u furan in laga doodo dastuurkii maadaama uu furan yahay ayuu nidaamkaa noo soo shaqayn waaya waxaa la socotaan carta labadii kun ilaa hadda lix madaxweyne lix iyo toban ra-isul wasaare ayaa dalkan soo martay maalin walba ra-isul wasaare iyo madaxweyne isku dhegan dowladda inay shaqayn weyday sidaa darteed in nidaamkan fulinta uu noo shaqayn waayey ayaa keentay in proposalkan la keeno macnaheedana waxa waaye laba kun iyo lix iyo toban proposalkii ay soo jeediyeen gudidii dastuurkii baarlamaankii sagaalaad saddex option ay soo jeediyeen in nidaam madaxtooye la qaato ama in nidaam baarlamaaniya toos loo qaato ama nidaamkeena isku qadka ah in si fiican loo qoro oo la hagaajiyo baarlamaankii tobnaad oo aniga aan guddigii dastuurka ku jirayna saas oo kale ay soo jeediyeen soo jeediyeen soo jeediyeen go-aan mataqaana wuxuu u baahnaa siyaasi in laga soo gaaro go-aankii siyaasiga wuxuu noqday nidaamkan aan ku bedelano mataqaana ay madaxdii qaranka iyo kuwii dowlad goboleed ay soo jeediyeen nidaamka hadda noo yaala nidaam madaxtooy aan ku bedelano dalkaan sidaa ku fiirin haddii saaxiibada yuusuf iyo dad kale ay concern ka qabaan doodaa u furan waa midda maalmahan dhan mataqaana aan fursad aan fursad siina bal xildhibaan yuusuf xildhibaan yuusuf concernka aad qabtaan in in dastuurkii laga shaqeeyo dib u egis lagu sameeyo dabcan go-aanka ugu dambeeyana baarlamaankaa gaaraya marka intaan hay-adihii dowladda la gaarin walaacan aad banaanka keenteen muxuu yahay maad uga doodaan hay-adihiina dowladda dhexdooda
aad baad umahadsan tahay walaal annaga concernka aan qabnaahay sida hadda howlaha ku bilowdeen dhaqdhaqaaqyadu horta waxa weeyaan wuxuu ku salaysan yahay habraaca dastuurka dowladisiisa loo marayo iyo sida yani siyaasadda loogu milay iyo waxyaaba hadda suuragal baan ahayn oo dabaashir dastuurka aanan ku xirnayn oo rabitaano gaar ah aan maxaan ku rahdaa qista dadka badan ay tahay aan aaminsanahay inay yihiin maxaa kamid ah bal dul istaag maxaa kamid waxaa kamid ah inaan dalku uu ka guuro nidaamka baarlamaaniga uu ku guuro nidaamka madaxtooyada taasi kuma xirno in dastuurka la dhamaystiro wadamo badan oo horumaray ayaa baarlamentarian lala mid ah annaga oo ogsoontihi dhammaan oon la tirin karin waxaa kamid ah nidaamkan oo laleeyahay axjaabta badan oo dalkeena uu ku dhisan yahay oo cutubka koowaad ee dastuurka ay baaqa jamhuuriyadda wuxuuna farayaa uuna leeyahay wax kabedelka koowaad ee dastuurka lama taaban karo asaa damaanad qaadayo cutubkiisa shan iyo tobanaad wax kabedelka dastuurka markii la tago wuxuu ka bilaabanaya qodobka boqol soddon iyo laba farqadiisa koowaad wuxuu damaanad qaadayaa cutubka koowaad ee dastuurka in aan waxba laga bedeli karin waxbedelka koowaad ama dibidista koowaad isla sidaas oo kale isla cutubkaasi waxaa ku qoran ko in dalkaani dal federaala oo maxaan ku radaa nidaamka awood qaybsiga ee ku dhisan nidaamka federaalka uu ku yahay ko inuu nidaamka yani uu yahay nidaam uu ku salaysan yahay dal yani nidaamkiisii oo dowladadiisa ay ku dhisan tahay nidaamka axsaabta badan xisbiye badanna waa wixii saddex ka bilowda waay laba waxa weeyaan waa la yaqaanaa oo laba waxa weeyaan ma aha jamac ma aha marka cutubkii koowaad naftigiisa oo mabaadi'dii dastuurka damaanad qaada inaan hadda la taaban karin ayaa waxaa la soo jeediyo dowladda priority u ah in la bedelo oo ay ka mid tahay xisbiyada in laba lagu soo koobo labana dee ma baqaan adduunka meel ay ka dhacday ma jiro laakiin laakiin xildhibaan yuusuf wa waan gartay laakiin xildhibaan yuusuf doodahaasoo dhan waxay imaanayaan golaha soomaha
wa wa waxa weeyaan golahu golahu way imaanaya lakin waxaa jira golahu dastuurka markii baarlamaanka la hor keeno wax kasta oo sharci ah oo la hor keeno baarlamaanku waxa aan wax dastuurka waafaqsan ama ka hor imaanaya ama uu asiga ka digay ama joojiyay lama keeni karo lama qaybin karo waa sharci ka hor aana ka digayna oo leenahay waxyaabaha aan sharciga ahayn maangalka ahayn dardarka iyo rabitaanka gaarka ay wadaan ha laga daayo golahu dastuurkana maxaa ku raya yaan la siyaasadaynin sida loo dhamaystiraya iyo qodobada dastuurka dowlamadana ku xir meesha waxa waaya lafaqyadii ku cad yihiine jadwaladaas kuwaas ku qoran aan dhamaystira dhammaan marka saaxiibadan marka iyagaa wixii caqabad ka dhigayo wax aan hadda lagu tiri karin in la bedela oo mabaadiida dastuurka waxaan ogsonaha dhamaanteed dowladnimadeenu waxa weeyaan halkay maraysaan ognahay dastuurka markii la samaynayana dadka shakiyey islaayay isbaabi'iyey oo difaac isugu jiro wax isku hayn karaa laga dhigay duruufii ay shalay jiray weli way jiraan way taagan yihiin oo hadda ay dowlad goboleeda qaarkood kasii maqan yihin badaanka ka joogaan waxaan leenahay marka ruqoobadan mabaadiida hadda yaan la taabanin dastuurkana damaanad qaada xagga inoo dhiga waxa kale ee dowladadina dhamaystiraya oo dastuurkana uu baneeyey waxyaabaha gaarka aan ku xirnayn aan dhamaystirna waan gartay way doodeen anagu ma ahan wax oo dee inaan dastuurka la saabsan dhamaystirna diidanahay ma waan gartay professor liban labadan qodob oo si gaar aad moodeen xasaasiyaday kaga qabaan siyaasiyiintu aan ku horeeyo arrinta la xiriirta madaxweyne madaxweyne ku-xigeen waddanku inuu aado dalku yeesho maxay uga dhigantaha soomaaliya ma is leedahay way waa loo gudbi doonaa khilaafyada iyo isqabqabsiga siyaasadeed ood ogtaha mar walba in xilliga gebagabada doorashadu waddanku madaxaas la galo maxaynu ka baran karnaa
bismillah ani waxay la tahay arrinta nidaamka madaxtooyo waa la soo jeedin karaa waa sidii la sheegay shoojeednaha hore ayay u jirtay oo lalahaa markan baan qaadanaa waxyaalaha marka isbedelka lasoo jeedinaya ayay ku jirtaa yani waana waana yani waxay xoogaa madaxtooyada iyo nidaamka uu yahay ama haykalka dawladdu wuxuu aad muhiim ugu yahay isku haynta marka dadku ama dad badan baa waxay ku doodayaan in yani iyadoo ay banaan tahay lasoo jeedin karo waxna laga bedeli karo oo hadda cutubka koowaad yani si si cad uguma jirto oo uguma jirto inaanan dhinacad yani laleeyahay nidaamka oo uga jirto laakiin markii dastuurka la qorayay waxyaalaha loo jeediyay ayaa waxaa ka mid ahaa ummaddan wax isku hayn kara nidaam oo wakti dheer ah oo kali talisnimo ayay soo martay marka waxaa la jeediyey qabaa-il kala duwan ayay isku haystaan marka nidaam oo kala siinaya isku dheeli jiri kara saasuu dastuurku qodobadiisoo dhan u yahay taa marka waa qodob muhiimadda ugu muhiimsan waxaa weeye marxaladan ma ku habboon tahay in lasoo jeediyo mise ma aha oo waa mar mara waxyaalahan kale ayaa u baahan hortebinta leh ayaa u baahan waa intaa keliya taana waxay la tahay soo jeedin madaxdu way leedahay laakiin waxa weeye inaan lala bedejin in aada dood fiican laga furo oo bulshadu dhan ay ka wada qayb gasho arrintaana maanta waxa weeye dhowr manafaad oo waaweyn ayaa yaalla marka waxay u baahan yihiin ilaa laga gaaro wadar ogol laga gaaro yay u baahan tahay qadiyadda madaxtooyada iyo qadiyadda kale ee ah taas aniga waxaaba dhinaca madaxtooyada waxaa igala culus waxaa igala culus midda axzaabta leanna waa waan dul istaagaya waan usoo socdaa waan usoo socdaa aan aan ku laabto xuseen sheikh la taliyaha madaxweynaha arrimaha dastuurka dabcan soomaalidu way kala shakisay daruufo iyo dagaalo sukeeye waxaana la rumaysan yahay in madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaruhu marka ugu dambeysee doorashadu ay isdheeli tiraan oo hadday isku aragti noqdaanba meelaha qaar shaki badan geli lahaa in doorasha dhacdo marka ma waxaad dooneysaan aragti madaxweyne oo wadanka lagu maamulo cid baarsigaraysan la heli weyn doono dood saasay qabaan dabcan dadka siyaasiyiinta marka yaa yaa isku dheelitir samayn doona haddii madaxweyne madaxweyne la simo wadanka soo walaacaas idima muuqdo
wa waa maasanta abduqaadir doctoorka iyo xildhibaankana waa maasiin sidoo kale hal shay horta marka aan ku hormaro waxaan dareemaha oo junkeeda ugu jiraa siyaasiyiinta soomaalida in badan oo kamid ah siyaasi kale ee xilka markaas haayo inay lugaha ku degaan ayaa mara badan mataqaanaa lagu hantaay oo lagu tigmaa ani marka meelaha qaar markaan fiiriyo waxaa ii muuqata ooyinta orgeysa weyn oo ah in ma aragtay waxaa laakiin laakiin xuseen adaa ku watee tusaalaha ugu fiicanda waa waa saaxiibada hadda madaxtooyada jooga oo madaxweyne xasan iyo iyo hogaankii mucaaradka de waxay si weyn kaga soo horjeedeen nidaamkii horreeyey marka tusaale fiican baa tihiin
waa fiican tahay waa fiican tahay maxaa laga soo horjeeday markaas anaaba kamid ahaaye mataqaana oo mucaaradka waagaas kamid ahaaye madaxweyne farmaajo systemkiisii waxaan kasoo horjeednay in mataqaana dastuurkan anaa kamid aha guddigii iyo maalin walbaan dhihi jirnay dawladdaa naga soo horjeeday baarlamaanka in la geeyaan ku dagaalami jirnay waana naloo diiday dawladdii farmaajo ayadaa noo diiday
meesha kasii wad marka maanta ma extension a yaalo maanta waxaa yaalo ajenda dawladeed oo dawladda aragti ay keentay marka aniga dareenka igu jira waxay tahay siyaasiyiinteena saaxiibada ah xasan sheekh iyo dawladdii saaxiibadii shaqay fiicanay wadanka ka qabsadeen oo mataqaana deen afintia laga shaqeeyey oo cunaqabateyntia laga shaqeeyey oo dalka xoreysiisaa socoto oo dastuurka hadday ku darsadaan wadankan ayagaa qaadan doone halaga dha ha laga dhacsho haddaanay ahayn madaxweyne iyo dawladdii oo dhamaa barnaanka soo istaagtay oo leh hanalala hadlo waxaana rabnaa in laga wada hadlo soomaaliyey baarlamaankii ama hadiid ah ma ogolaadee intaas waxa ka badan oo meesha yaal anu ma garan inay aragti soo jeediyaan dawladda iyo dawlad goboleedyad maa loo diidan yahay in mataqaana dawladnimadii hore u dhaqaaqda maa la diidan yahay hortaas ayagaa ka jawaabaya laba waxaa su-aasha ay weydiisay oo ah yaa isdheelitiraya ma ra-iisul wasaare iyo madaxweyne fulinti iskula jirta ayaa isdheelitiraya nidaamka dawladnimada iyo wixii annaga weligeenba aan soo arki jirnay laakiin laakiin markaad dib u fiiriso taariikhda allaha u naxariiste marxuum cabdul haye abduqaadir su-aashaan kuweydiinaya waxay tahay saddex laamood dawladeed oo mataqaana garsoor iyo police iyo mataqaana sharci dejin ayaa isdheelitire ee laba fulin iskala tirsan inay isdheelitiraan dowladnimadeena waxay mataqana ku baaba'day waay baarlamaan xoogan oo la xisaabtami kara fulintaan ubaahannahay garshoor xoogan oo mataqaana shuruucdii dalkan si fiican u dhaqan gelinaya oo cadaaladda ka shaqeynaya ubaahannahay laakiin madaxweyne ra-iisul wasaare isku qataarmaaya inay mataqaana dalkan isku dheelitiraan dowladnimo ma ahan saaxiibada dib ha isugu noqdaano hadday nidaamka madaxtooyada ay diideen nidaam mataqaana baarlamaani ha saataan ama nidaam kale oo dalku ku shaqeyn kara hala keeno xildhibaan yuusuf aye
aad baad umahadsan tahay walaalka horta waxaan usheegayaa kheyr laxsiya xuseen waa waa mahadsan yahay horta been cadintan iyo maxaan ku dhahday xoolaqateynta hubka laga qaaday baa muddo dheer ee soo socotay oo hadda waxa weeyaan uun raaj markida u dhinaay ayaa un xoogaa waxa weeyaan dee ugu danbaa xil hortooda horta la dhadiyey reportkii soo baxay inay ku qoran tahay toban iyo dhowr sano inuu soo socday marka horta waxa iyaga hadda un la dhamaystira ama laga shaqeeyay maahan shaqo la wada qabtay oo mas-uul wadareed ah oo maxaan ku dhahdaa cid walbaba ay dhankii xisaarneed kasoo qabatay ciddii joogtay ahayd xilliga ugu badnaana dee dowladdan ka horreysay ayaa la qabtay adagoo de hadda aniga xuseen labadooda barnaamij kujiro maxaanadan ku helna laakiin de qofku wuxuu qabtay loo loo qiro ayaa loo baahan yahay taa marka intaan kaga soo tago waxa weeyaan horta waxaan wada aaminsannahay dhammaanteenba oo wada ogsoonnahay dalkan halka uu ka yimid iyo maanta meesha uu joogo iyo waxa taagan sida ay yihiin annagu waxaan taagannahay number one wareedahaya dastuurkan in la dhamaystira cidna ma diidana wax dooda ugu badan ay ku celiyaan saaxiibadeena madaxweyne iyo rasaare qoorta isu gala waayo rasaare iyo madaxweyne dumadoodan ay ka jiraan qoortan isuma galaan ashkaasta iyo systemka ma shaqeeyo waxa weeyaan shaksigaa shaqeeya systema horta wax shaqeeya marka hadday shaqada iyaga qaban karin ayaga hadda hanuur annaga tiimkeenaan madaxweyne iyo ra-iisul wasaare kuma shaqeyn karno waa wax dood taagan waayo laakiin dunida inteeda badan ayaa marka horta maxaan ku dhahdaa sida hadda isugu dhex jirno naftigeeda ama sida aan nahay ku shaqeyso dad badan aa ku shaqeyso intaa markaan kasoo laabto waxa weeyaan annagu waxaan taagannahay walaalayaal dastuurka hala dhamaystiro waa ogolnahay waxyaabaha la dhamaystirayana way cad yihiin habraac loo marayna waa cad yahay habraac inaan sidiisii aan ahayn iyo dad aan shaqo ku lahayn iyo go-aana maxaan ku dhahday sanka la iska gelinayo oo waajib aan ahayn in la qaato xildhibaanada iyo dad kale ay shaqada ugu taabo iyo doorasho maxaan ku dhahday arrinkan cutubka koowaad oo hadda annaga aan sheegnay oon leenahay mabaadida asaasiga ee ku cad iyo aan la taaban aan leen horta wadda halkaasay ka taagan tahay waan gartay laakiin laakiin cutubkan xildhibaan yuusuf cutubka shan iyo tobanaad ee aada leedihiin ha lagu dhex shaqeeyo muxuu ogol yahay dabcan dadku bala kula fahmaan
nin cutubkaasi horta waxa weeyaan hay-ada madax bannaan oo guddiga madax bannaan ee dibiyeysa dastuurka iyo guddiga la socodka iyo hirgelinta dastuurka oo baarlamaan ka kooban laba guddiyaa jiro oo guddigaas madax bannaan ha kasoo shaqeeyo kan iyo asigaa wada shaqeeyo midkan baarlamaaniga iyo dowlad goboleeyaduna maxaan ku dhahday markay wixii la shaqeeyaan kadib ay la soo eegaan ayaa golayaasha usoo gudbiyo golayaasha si furan ayaa looga doodaa sida ay u arkaan danta danta inay ku jirta ayaa loo maxaan ku dhahday loo marsiiya oo sidaasna ku socda loogu talagalay waxaan aragnaa marka dee madaxweynihii qaranka oo waajibaadkiisa dastuuriga ahna meel dastuurka uu ka shaqeeya ka qornayn inuu leeyahay saasaa looga shaqeynaya saasaa loo ansixinaya gacanta ayaa laga dhigaya intaa la yeelaya oo wax khayru dastuuriga oo khayru sharciga wa waxaan aragnaa
xagow ka dhahay xildhibaan yuusuf de meel fagaara waa waa caddahay waa soo badaadaynaa waa cid kasta ugufta waa la wada dhegeystay wuxuu ka dhahay sayd uu ka dhahay goobo iyo shirar oo annaga dee dad hey hey wuxuu sheegay de xildhibaan yuusuf inuu baarlamaanka geynayo halkaa looga doodi doono tala la gelin doono uu sheegay intaasaan haynaa laakiin meel hadda uu ololo gaara kaga sameeyey qaabka dabcan fiyood fiyood uma hayso hadda qada madaxweynuhu annago annagoo dad maxaan ku dhahday dadka arrinkan kuseenka ka qaba sida wax loo wadaa waa lala fariistay dad baan u dirnay wuu ku yiri annaga gacantaagaan rabnaa gacantaaga waxaan ahayna ma aqbalin wuu ku yiri waxaan ku dhahday gooba uu ka hadlayna wuu ku yiri inuu dhex galaba ma bahan ba arrinkaas waxaan rabnaa dastuurka madaxweynuhu asigaa lagu doortay bedelkiisana hay-adaan u xilsaaranay hala ixtiraamo waan gartay saaxiibadayna waxaan rabnaa oo walaalkii dr xuseen kamid yahayna inay talooyinka saxda ee ku habboon ee madaxweynuhu sidaa inay hirileysiiyaan taa markaan kasoo laabto walaalow dood in isku daaliya maaha shacabka in jahwareeriyana maaha dastuur in la dhamaystira waa la u baahannahay waa la samaynaya waxa weeyaan laakiin qodobadan ay saaxiibaday rabaan oo la ordayaan oo in baarlamentarian laga guuro oo maxaan ku dhahda madaxweyne loo guuro ah oo naftigeeda go-aanada siyaasiga waa nooga dhex jira ay leeyihiin ay isteydi kasii maqan yihiin iyo barnaamijkan oo cutubkii koowaad mabaadiida ahay nidaamka axsaabta badan ma ahan laba xisbi oo maxaan ku dhaha annagaa go-aaminayna ah arrinkaasaa la diidan yahay duyadeeda maba jirtaba nin madaxweyne markaa fadhiyo xukunkana sii rabo inuu asiga tirada axsaabta tartanka lagu geli doono uu go-aamiyo akadmi waaya axsaabtaasaa noqonayo u yidhaahdana adduunka meel ay ka dhacday ma jirto wax la maqli karana maba hanba waan gartay xuseen ahaan marku laabano dabcan doodan marka laga yimaado arrinta axsaabta maxaa loo doorbida laba xisbi
maasanta horta mataqaanaa saaxiibadeen oo ma aragtay aan mucaarad kusoo ahaan jirnay hal qodoba inta aanan taas u gelin aan leeyahay waxay tahay doodooda markaad fiiriso waxay isugu biirshubanaysaa midda ah baarlamaankii dastuurka inay ka hor istaagaan horta baarlamaanka uu xildhibaan yuusuf ka mid yahay yaan dastuurkii loo diidin inuu baarlamaanka yimaado annaga waxaan leenahay wixii laga soo heshiiyey baarlamaanka hala yimaado hala keeno hal sana hala doodo ha laga wada hadlo ayaan leenahay waxaa markaas kadib mataqaanaa intaa laakiin laakiin tuhunka xildhibaan yuusuf ah inaad karkarinaysaan oo madaxweynihii faraha kula jiro oo guddiyadii iyo meelihii loogu talagalay aadan aadan u deenaynina doodan maxaa ugu jawaabeysaan haddii madaxweynihii uu hawsha karkarina maysan tuhmi karin
madaxweynihii mataqaanaa inuu agenda soo jeediyey oo uu leeyahay baarlamaanka intuu hor istaagay baarlamaan uu shaqadiina gudta annaga waa soo jeedinay ayaa inta isbare loo dhigtay halkan shir jaraa'id lagu qabto waxaa la yidhi lama geen karo baarlamaanka adigoon nala heshiinin madaxdii hore waa ayagaan halkaan maalin walba madaxweynihii intuu u yeeray aqbalay baa yahay mataqaana aan ka wada hadalno aan iswarsano baarlamaankiyaa isbare loo dhigtay baarlamaankiyaa si cad madaxdii hore qayb ka mid ah ay u sheegeen ay yidhaahdeen baarlamaankan dastuurka wax kama bedeli karo nimanaas kasoo qorqorteen awooddaas ma lahan nimankan saaxiibadeena waxaan isku haysanaa baarlamaanka awoodda iskale cutubka shan iyo tobnaad uu saaxiiba saaxiibkan uu sheegayo soo daliishanayo baarlamaanka inuu dastuurka ka shaqeeyo waa isbaarad baarlamaanka in bahalkii dastuurkii la geeye ah baa meesha taala waxa aan diidana waxa waaye national agenda waaye national debate laga galo marka marka hadduu baarlamaanka diida xaggee la aadaysaan xuseen baarlamaanka hadduu diida xaggee la aadaysaan xildhibaan xuseen senator xuseen haddii baarlamaanku diidan yahay xaggee rabtaa inaad geysaan oo uga doodaan
baarlamaankii ma diidaneen siyaasad isbaara isbaara siyaasadeeda loo dhigan rabaa ee siyaasiyiin walaalkii xuseen hal hal su-aal aan weydiiyey haddaad iga raalli noqoto victoria horta baarlamaan ma diidane adiga diyaar ma tahay dastuurka in haydiisa loo daayo xildhibaanadu habraha ee baarlamaan dastuurka u ansixin lahay baarlamaankaa la keenay konton iyo todoba xildhibaana isdoortay waa on the record waaye konton iyo toddobadoodii konton iyo kow xildhibaan waxay dalbadeen masiir umadeen laguma aamini karo cod aan la hubin oo gacantaag iyo maxaan ku rahda laga been sheegi kare ee sir ha laga dhigo sanduuq ha laga dhigo ka odeeyeen akrintii labaadna way dhammaantay ansixintii markay marayso habraha lagu ansixin doonaa soo farageliseen waa midda aan leenahay gacantaagaan rabnaa aada habeen imaanin ku celinaysaan inaad faraha ka qaadaan ood ku kalsoonaataan xildhibaanada oo sanduuq lagu oday diyaar ku tihiin adigana xildhibaane waxaan ku weydiinaa maalin walba madaxda saaxiibadeen ah oo aada la joogto oo saaxiibada la tahay miyaanay ku doodaynin baarlamaankan yaa la keeni dastuurka iyadoo laga heshiin
caawan ku damaanad qaadaa diyaar ay u yihiin adiga diyaar ma u tihiin inaad faraha ka qaadaan oo dalbadeen way dhamaatay fiiri dooda way dhamaatay wayna duuban tahay waxaana lagu dambeeyey inay sir tahay diyaar ma u tihiin baarlamaankan in dastuurkii la keeno uu ka doodo oo uu mataqaana diido qodobo dooda waa dhima tahay xuseenow adiga kasoo shaqeeyay tahay kii habraha ansixinta waaye waa dhamaatay waxayna dalbadeen xildhibaanadan siray dalbadeen farahan ka qaadaan fargelin ka daysaa diyaar utii waa iga su-aal
maxaa maxaa la farageliyey xildhibaanada ayagaa ismaamulaya ma annagaa mataqaana meesha jooga arrinkaa
waa gartay waa mahadsantihiin barofesor liban waad arkaysaa meesha la kala jooga dabcan waxa ugu weynna waa labada qodob maxay kula tahay in loogu gudbi karo si dabcan howlihii baarlamaankan usii socdaan dowladnimadiina aysan u istaagin xaggee laga aadaa meeshan adag oo siyaasiyiin u badan musharaxiin hore ay qayb ka yihiin weliba xildhibaano ahoo hay-adihii dowladda ka tirsan
aslan waxay la tahay horta arrintan wax kabedelka dastuurka iyadoon laisku diidanayn laakiin habraaci lagu samayn lahaa ayaa sida hadda dooda dhegaysanaysa ay ka taagan tahay iyo maxaa hortadin leh waa intaa waxaa loo baahan yahay waxaa ila haboon horta kow qadiyadda waxyaalaha u baahan dood fiican in la geliyadana waxaa kamid ah oo baarlamaanku geliyo raayil caamka geliyo kulli waxaa kamid ah tirada xisbiyada tirada xisbiyada waa soomaali kale udeeyey waa intaasoo dad oo raba agendayaal siyaasadeed iyo dad badan oo tartamaya ayaa jira xataa heshiidka golaha wadatashiga qaran uu soo saaray ugu dambeeyey waxaa ku qoran nidaamka xisbiyada badan qodobna wuxuu sheegayaa laba xisbi baan kusoo koobaynaa midna wuxuu tilmaamayaa liiska xiran oo mataqaanaa ayaa habkaas oo hal deegaan doorasho ayaa laga dhigayaa isla markaasna waxaa laleeyahay waa laba xisbi xoogaa waxyaalo fara badan oo waxaa ku jira oo ismaandaaf camal uu ku jiro oo u baahan taana waxaa lagu saari karaa in aada loo yani arrinta raayal caamkana aada looga doodo ayaa la rabaa ani waxay la tahay marka dastuurka waxyaalo badan baa horta yani uu u baahan yahay marka qodobada kale ha la hormariyo doodu iyada kuwa ah tanna in laga galo dood yani bulshooyinka soomaaliyeed oo dhan iyo meelo fara badan looga doodo oo ah nidaamka haykalka maxaa wax ka nidhaahnaana ha la yidhaahdo hadda baarlamaankana awoodiisii iyo iyo iyo madaxbanaanihiisana in loo daayo intaasaa yani Aad- samayn aad baad umahadsan tahay profesor libanaysa aad baad umahadsan tahay xusan xaggaaga su-aasha ugu dambeyso dabcan doodaha waaweyn un waa laba qodob siyaasiyiin saaxiibaad ahedeen baa idinka soo horjeeda xildhibaano ah musharaxiin noqday waxa ugu weynna waa in baarlamaanka howshiisa loo daayay marka adoo soo koobaya xaggaaga xaggee laga aadi doonaa meeshan adag wax cilmi ma ka barateen doodihii hore wixii dhacay
waa mahadsan tahay doctor liban waa mahadsan yahay horta hal qodob mataqaanaa waxaan u malaynaa eh, dooda kama taagno in dood laga furo waxaa loo soo jeediyey waayo heshiisyada badanaa waa kashiga qaran oo nooc uu doonaha ahaado waxaa ku qoran heshiis walba oo la gaaro waxay hoosaadkooda uu ku qoran yahay waxaa heshiiska ay gaaraan sharci ma noqonayo ilaa baarlamaanka soomaaliya uu asbiyo horta taasaa mataqaanaa marka waxay furaysaa agendaa laga soo dhigay national agenda baarlamaanka u noqday siyaasiyiinta iyo si- shacabka soomaaliyeed bulshada reerka ha laga doodo kadibna mataqaana go-aanka finalka baarlamaanka ka qaato halkan marka la joogo way iska caddahay baarlamaanka soomaaliyeed ayaa mas-uul ka ah hawshan guddi u xisaabtay oo guddiga la socodka la yidhaahdo guddi madax banaan oo sidoo kale u xisaabtay oo guddiga madax banaan ee dastuurka la yidhaahdo ayaga ayaa mataqaanaa proposaladii n c c isaga wareejiyeen ayagii baarlamaanka isla xisaabtamaayo ayagaa processkooda maamulanaya annaga hal shay aa nalka rabaa inaan soomaalida iyo baarlamaankaba mataqaanaa aan u sheegno ujeedadii loo doortay issueska qaar oo doodaha laga tago haddii mataqaana nalkaga adkaado oo ra'yiga soomaalida u naga batana kuma dheganin Eh, mataqaana waxaan aaminsannahay marka dad dood dood ogol dimuqraadiyad ogol ogol in la wada hadlo la wada doodo soomaalida wax dana la wada qaato ayaa dawladdan hogaamiya oo annaga dhan ku shaqaynaa marka taasaan aaminsanahay kusoo dhammaanayso soomaaliya oo dastuur yeelatay oo mataqaana doorasho fog qof iyo codaq qabsatay oo amnigeeda la wareegtay oo ajaanibta intay mataqaana u dhigeen walaalaheenna beesha caalamka xaflado u dhigeen sagoorjiyey ayaa annaga noo muuqato aan aaminsannahay in soomaalida isku qancin karto Wa- waan gartay. Aad- in wax aan la gaari karin inaan ishaysano inaan xaladno iyo taandadii afsonis kula noqono dastuurkeena uu qadiyo ahaado ajaanibta ay noo joogaan oo amnigeena ilaaliyaan saaxiibadeena laga rabaa inay ka jawaabaan dalka meeshan ku haaya ama mataqaanaa dooda ogolaada waa gartay xildhibaan yuusuf gamaadiid eh, dabcan soomaalida laga sugaya wax ka beddelka dastuurka dowlado kale iyo iyo malaa'igna dabcan inta timaada ka shaqeyn mayso marka yaa rabta inay ka shaqeeyaan wax ka beddelka dastuurka yaad yaad la su- intaa ka bayaa lala sugaa
cabdiqaadir okay waad mahadsantay walaalo horta waxa weeyaan in ummadda la jahawareeriy lama baahno adiga naftigaada wariyaa tahay mas-uuliyada ku saaran waa inaad aamintaa waxaan kuu sheegayna ood aragtaa naftigeeda waxaan ku leenahay dastuurka hala dhamaystiro waxa dowladaduna wixra dhammaan waa lacag yahay qodobo aan ku xirnayn dhamaystirka dastuurka oo rabitaan gaar ah in saaxiibaday rabaan inay meeshaan ku dardaraan ama ay sidaa ay u barto ay rabaan xildhibaan yuusuf Ugu laalaabay dadka lahaa.
dadka ma Waa ja- kusoo wada- waa kusoo dadka ma wada- jahawareerinaya noo sheeg waxa aad waxaa rabtaan ka mid ah fiiri waa kuu sheegay waxaan ku yiri warheeda parliamentarian in laga guuro oo madaxtooyin loo guuro ma dastuur in qabiil kale ku- miyaa ku xiran in laga doodaa maxaa diidaya soo soo baarlamaanka inuu doodo ma furo adeer hadda maba samayn kara fiiri hadda maba samayn karaba waxaa ka horeeya horta dhammaystiran.
goormee la samaynayaa Waxaa ka- halkaasaa su-aasha kaga waxaa la- weydiiyey waxaa la samaynayaa bulshadii kala yardowday ee qabiil qabiil isu laayday ee isteedi iyo gobollo qaarkood hadda ay ku maqan yihiin marka laisu keeno siyaasiyan oo sagaashan labada degmo ee dalkana amni ay noqdaan ee la xureeyo oo dadku kale si amniga isugu imaan ka- isugu isku aaminaan isugu imaan karaan garsoorkeena la dhamaystiro maxkamad dastuurka la dhiso oo golihi adeeg adeeg garsoorka la dhiso oo garsoor laisku haleyn karo qof kastaba inuu cadaalad kale ayuu aaminsan yahay la helo maxkamadii dastuuriga ahayd oo haddii khaladaad dowladeed iyo mid dastuur ugu yimaada loo noqon lahaay oo sheekhi laakiin waxaasoo dhan waxaasoo dhan dastuurka asal ah soo maahan
uma ahan waxaa ka horeeya arrimo kale iyo go-aano kale ha ka horeeyo oo iyo waxaa ka horeeya shaqo iyo amni la qabta ha ka horeeyo sababa maaha maxaa arri- iyo in la ariyo arrimahaas laga heshiiyey Mhm.
Ah, yani ay- ayay ku xiriyeen hay-adihii hay-adihii garsoorka ee mataqaanaa waa laga soo heshiiyey heshiis siyaasadeeda laga soo gaaray taasay u xamilnaayeen hadda waxaa loo diiday gudyadii madax banaayan loo diiday waa soo qorayin baarlamaankay usoo wadaan ee soo baarlamaankiini haddaa isbaaro loo dhigto oo in la in la asbiyo goormaa marka guddi adiga garsoor la xildhibaan yuusuf sameynay awdeyna xildhibaan yuusuf aye Een, aad aad baad umahadsan tahay fiiri waxyaabaha dowladnimada ku xiran oo dastuurkaas dhamaytirkiisa ah dhammaan waa laga shaqaynaya waa aqbalaynaa anaa hadda kuu sheegaya waxaan diidanahay annaga waxa weeyaan gacantaag ha laga dhigo oo markaad weydiisana pressure ay ku saariyaan mid siyaasiyadeed mid waxdana kala looga dhaafsanayo oo laleeyahay saaqbaad u qadaynaya waxaasana kaaga bedelanaya doodii xildhibaanadii rabitaankii doodii habraacii dhammaatay oo eeda barsuurihii santuuqa laga dhigay asdinka dastuurka eeda ka hormaasantihiin taasaan diidannahay haddaan faraha ka qaadaan xildhibaanada rabitaankooda runtu way dhammaatay sidaa lagu soo daabacaya habraacii inuu barsuuri ahaadana wax walba oo dastuurkaasi waa dhammaystiraynaa sida ugu dhaqsi habayna sida ugu fol weliba sababtuna waxay tahay bareshankiin iyo xildhibaanka madax banaanaanaya wixii aad ku calaadanayseen iyo waxaa inoogu bedelo ka madax banaananaya asigay ilaahay iyo santuuqa sida danta u odaynaya taa u daaya xildhibaanada dhammaantiin aad baad umahadsantihiin aad baad umahadsantihiin barnaamijkeenii leeyahay inuu sharciyad u leeyahay in la keeno dastuurka saaxiibadiin kaa hadla adinkana ka jooga inaad mataqaanaa dhammaantiin aad baad umahadsantihiin barnaamijkii faaqidaada toddobaadka intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa barnaamijka waxaa nagala qayb galay la taliyaha madaxweynaha arrimaha dastuurka senator hore xuseen sheekh maxamuud xildhibaan yuusuf gamaadiid oo ka tirsan golaha shacabka iyo profesor liban ciise oo ka mid ah aqoonyahanka soomaaliyeed ee bulshada rayidka sii dhowna arrinta ula socday dhammaantiin aad baad umahadsantihiin waqtigiina qaaliga